bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo joogtaan iyo si walbaad noo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiya dalsan oo habeen walba marka laga reebo habeenimada jimcaha aad ka maqashaan mujadda f m sagaashan iyo kow dhibic shan megaartis dalsan radio
shacabkan daalan ay diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa habeen arbaca ay sii bixayso taariikhduna ay ku beegan tahay dagaalka bisha febraayo sanadka laba kun labaiyo labaatan barnaamijka wareegga wararka dalsan caawa qodobada aad ku maqli doontaan haddii allah awood ilaah u yidhaahdo waxaa ka mid noqonaya faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya madaafiic khasaare geysatay oo maanta lagu weeraray magaalada baraawe ee caasimadda kumeel gaarku ah maamulka koonfur galbeed xilli ay socotay doorashada golaha shacabka waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada baraawe caawa ay ku sugan tahay dhegeystayaal waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey xaaladda caawa magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya xildhibaano cusub oo maanta lagu doortay magaalada baraawe ee caasimadda kumeel gaarku ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaan idiin soo gudbin doonaa tirada xildhibaanada ay ku soo baxday doorashadii maanta ka dhacday magaaladaas maxay ka dhigan tahay tallaabada uu shaaciyey maraykanka uu xayraadda ugu soo rogay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya sidoo kalene dhibaato intee leeg ayay xayiraadaas ku tahay mas-uuliyiinta waa mas-uuliyiinta dowladda ee xayiraadda dowladda soomaaliya ay ku soo rogtay dowladda maraykanka
waa saameyn oo ama ilmuhuda xagga jiraan ama ku xiraayo wadamada yurub ama galbeedka oo kanigood intay soo shaqo tegi cidina gadaal ay jirto in haddii lacaga la sii jiro loo gooyo waxbarasho lacag la-aan haddii helaayeen dhibaatooyka ay keeni kartaa waa brofeor yaxya shaacamir oo waraysi dhinacbada taabana siiyey dalsan media group ayaad idiin soo gudbin doonaa caawa qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya shir sanadeedka xeerlaaliyaasha soomaaliyeed oo maanta ka furmay magaalada muqdisho maxaa looga hadlay shirka waan idiin soo gudbin doonaa qarax sababay dhimashadii dhaawac oo gelinkii dambe ee galabta ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wararkii ugu dambeeyey howlgallaaca oo ka socda magaalada boosaaso ayaa idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha maamulka hirshabelle amar degdeg ah waxa uu siiyey maamulka gobolka hiiraan iyo hay-adaha amniga haddaba amarkaas muxuu yahay
madaxweynaha ayaa sidoo kale faray maamulka gobolka hiiraan in si degdeg ah ay uga qayb qaataan xaqiijinta xasilinta amniga magaalada beledweyne ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble waxa uu maanta kulan gaar ah la yeeshay safiirka boqortooyada sacuudi carabiga ee soomaaliya maxay ka wada hadleen barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabshakuur warsame iyo wefdii ballaaran oo hogaaminayana waxa ay gaareen magaalada dhuusamareeb ujeedka muxuu yahay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaasi qodobo kale aad dhegaysaal barnaamijka wareega ayaad ku maqli doontaan muddada barnaamijka hawada uu ka baxay waxaa farsamaynaya cabdiwahaab cabdiqaadir waa mar kale wareega dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadku laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isulayna ee ajnabi uma dacwooneen hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye war aan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
habeen wanaagsan ayaan habadin kalena dhegaystayaal barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaa haatan gudagelaynaa qodobadii aad ku maqasheen oo faahfaahsan waxaynu ku bilaabaynaa magaalada baraabe magaalada baraabe ee caasimadda rasmiga ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa duhurnimadii maanta lagu weeraray tiro madaafiica oo ay ku dhaceen qaarkood meel ku dhow agagaarka xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed oo ay maanta ka dhacaysa doorashada kuraasta taalla waa doorashada doorashada kuraasta golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ee taalla magaalada baraabe waxaana tiro madaafiic ah laga maqlay dugtooda gudaha magaalada iyadoona khasaaro kala duwan uu ka dhashay madaafiicdaas waxaa la sheegay in khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay madaafiicdii maanta lagu weeraray magaalada baraawe ee caasimadda rasmiga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana la sheegay in ilaa iyo dhowr huubiye ay ku dhaceen agagaarka xaafadda dayax ee magaalada baraabe halka sidoo kalena hoobiye kale uu ku dhacay xeebta magaalada waxaana la sheegay in ay khasaaro ka dhashay waa khasaaro u jiro dhimashadii dhaawaca inta la xaqiijiyey afar qof oo saddex ka mid ah ay rag yihiin halka qofka kalena ay haweenay tahay ayaa ku geeriyooday weerarka madaafiicda halka sidoo kalena ay dhaawacyo ay soo gaareen ilaa iyo sideed qof kuwaas oo la dhigay dhaawacyadooda cisbitaalka magaalada baraabe si wax loogu qabto xaaladooda caafimaad islamarkaana loogu dabiibo halkaas waxaana saraakiisha caafimaadka ay sheegeen inay la tacaalayaan dadka waxyeelada dhaawaca uu ka soo gaaray madaafiicda maanta ku dhacay magaalada baraabe oo jugtooda si weyn ay dadka deegaanka ay maqleen waxaa la sheegay in xilliga ay dhacaysay waa xilliga ay soo dhacayeen madaafiicda ay socotay doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka koy tobnaad ee dowladda federaalka ee deegaa doorashadu tahay ee magaalada baraabe oo maanta halkaas rasmiga looga daafuray doorashada kuraasta golaha shacabka waxaana la sheegay in markii ay warar ku dhaca kadib ama madaafiicda ay soo dhaceen kadib isgaarsiinta hawada laga saaray markaana sidoo kale diyaarado nooca helikobterka ah ay dul haadayeen magaalada ilaa iyo gobaldhici galabta ha yeeshee sidoo kale waxaa wararka la helaya ay sheegayaan in ciidamada amniga maamulka koonfur galbeed ay halkaas ka wadaan howlgallo baaritaan ah goobjoogyaal la hadlay xilligii madaafiicda ay ku soo dhacayeen magaalada ayaa waxa ay faahfaahin ka bixinayaan qaabka ay wax u dhaceen maanta
hubiyaal oo soo gabay wallaahi saan aniga aan ogaay lix qofood aa xaafadayda dhaawac ka soo gaareen halna dhimasho waaye hal dhimasho waaye shanna dhaawac waaye alxamdulilah ilaahay abogsiyo dadkii dhaawac ilaahay abogsiyo dadkii dhinta ilaahay u naxariiso horta waxaan waa masiibo waaye ilaahay naga mootiyo alxamdulilah horta dad meel kalena wax waa laga sheegaa laakiin aniga wax makaogi laakiin xaafadaydii dayax aan deganahay dayaxaan deganahay dayax waxaa kasoo dhacay waa hal qofood dhimasho waa guriguu kasoo dhacay hubi laakiin dadka kale dhaawac kasoo gaari waa xeebta xeebta waaye laakiin cidda kale dhaawac badan soo gaari waa lix qofood halna dhimasho waaye lixna waa dhaawac marka meelaha kalena waa laga sheegaya saddex qofood dhimashona waa maqlay laakiin xaqiiqadiis dulmahay saddex qofood dhimashona waa maqlay maxaa la dhaawacna badani waa halkan istaalka soo dhacay ilaa hogayaashaas waxay gaarayaan lix marka xaafadda waxay ku soo dhaceen xaafadda la yidhaah xaafadda saqaawudiin marka adiga saddex oday waa ku dhimatay adiga saddex oday dhimashadooda waa xaqiiqo waa la ogaaday inay ku dhinteen labo labo kalena waa dhaawac mideeda kale waxaa waaye baraawona meel amni aan ku ogeyn kulleyna haddana amni maaha
intaa kadib waxaa la sheegay in ciidamada ammaanka maamulka koonfur galbeed ay bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinaya amniga sidoo kalena waxaa la tilmaamay in caawa halkaas weli ay howlada ay ka socdaan si loo xaqiijiyo amniga magaalada baraaba oo ay ku sugan yihiin musharaxiin fara badan iyo sidoo kale xildhibaano maanta halkaas lagu doortay oo ka mid noqday baarlamaanka kow tobnaad ee dowladda federaalka soomaaliya waxaana ciidamadu ay yihiin kuwa hegan buuxa loo geliyay sidii ay u sug lahaayeen amniga magaalada iyadoona ay halkaas ay ka wadaan howlgallo baaritaan ah oo lagu xaqiijinaya amniga waxaana inta badan howlgallada ay ka socdaan xaafadihii maanta ay madaafiicdu ay ku dhaceen iyo sidoo kale xaafado kale oo ka tirsan magaalada baraabe magaalada baraabe ee caasimada rasmiga ee maamulka koonfur galbeed ayaa sidoo kale maanta waxaa ka dhacday doorashada kuraastii ugu horreysay ee golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dowladda federaalka soomaaliya doorashada kursiga tirsigiisu yahay hoob boqol konton iyo lix ayaa waxaa ku tartamay musharaxiinta kale ah saalim caliyow ibraahim iyo aadan cismaan xasan waxaana doorashada ku soo baxay saalim caliyow oo helay codod dhan toddobaatan cod halka musharaxii kale ee aadan cismaan uu isna helay shan iyo toban cod kursiga labaad ayaa waxaa ku tartamay yuusuf maxamed aadan waxaana ku guulaystay oo ku soo baxay kursigaas yuusuf maxamed aadan oo helay codada gaaraya siddeetan cod waxaana uu yuusuf ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay qob boqol lixdan iyo kow iyadoona doorashadaas uu kula tartamay musharax lagu magacaabo cabdulaahi xuseen faarax oo isna helay toddoba codda kursiga saddexaad ee tirsigiisu yahay qob afartan iyo afar ayaa waxaa ku tartamay musharaxiinta kale ah maryan maxamed cilmi iyo faadumo xasan cumar iyadoona doorashada ay ku soo baxday maryan maxamed oo heshay toddobaatan iyo saddex cod halka faadumona ay heshay toban cod kursiga afraad ee maanta doorashadiisa ka dhacday baraabe ayaa waxa uu tirsigiisu ahaa hoob lix iyo toban waxaana ku soo baxay xuseen cali xaaji oo helay siddeetan iyo kow cod waxaana doorashada kula tartamay ismaaciil xuseen axmed oo isna helay toban cod doorashada kursiga hoob boqol konton iyo labo ay maanta doorashadiis ka dhacday baraabeh ayaa waxaa ku tartamay cabdulaahi cumar abshurow oo helay siddeetan iyo saddex cod halka musharaxii kale la tartamayey axmed xasan geedi isna uu helay lix iyo toban cod doorashada kursiga lixaad ayaa waxaa ku tartamay musharaxiinta kale ah farxiya maxamed cabdi iyo anisa maxamed xasan waxaana doorashada kursigaas ku soo baxday farxiye maxamed oo heshay siddeetan iyo siddeed cod halka anisana ay heshay laba iyo toban cod doorashada kursiga toddobaad ee maanta doorashadiisa ka dhacday magaalada baraabe ayaa waxa uu tirsigiisu ahaa hoob boqol konton iyo kow waxaana ku tartamay musharaxiinta kale ah cabdulaahi xuseen cali iyo sidoo kale mahad cali axmed waxaana doorashada kursigaas ku guulaystay cabdulaahi xuseen cali oo helay cododan toddobaatan iyo siddeed cod halka musharaxii kale ee tartamayey mahdi cali axmed uu isna uu helay toddobiyo toban cod sidaas ayaa maanta magaalada baraabe lagu doortay doorashada siddeed kursi waa toddoba kursi oo ka mid ah kulaasta taalla golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya arrinta berri oo khamiisa ayaa lagu wadaa in sidoo kale magaalada baraawe ay ka dhacdo doorashada lix kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo ay hore uso- ay hore u shaaciyeen guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya weli dhegeystayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka wareegga wararka dalsan muddada fm sagaashan iyo kow dhibic shan megaartis ayuu idinka gibaanayaa
ogeysiis ogeysiis ogeysiis isbitaalka soomaali suudanes wuxuu ku wargelinayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed in dhowaan isbitaalka ay imaan doonaan dhakhaatiir ka socda dalka indiya islamarkaana ay fulin doonaan qaliimada iyo daweyntii loo aadi jiray dalka indiya qaliimada iyo daweynta ay fulin doonaan waxaa ka mid ah daweynta iyo qaliimada tabariirada iyo dhalmalaanta ragga daweynta iyo qaliimada xanuunada lafdhabarka daweynta iyo qaliimada keliyaha iyo kaadi mareynka haddii aad leedahay calaamadahan dhiig la socda kaadida tabariirida raganimada xaniyaha oo ku barara fadhiga oo ku dhibo markaad fadhidid dhaawac kaa soo gaaray dhabarka dhabar xanuun joogto ah kaadida oo ku gubta haddaba waxaa lagugu wargelinayaa in lixda noofembar ilaa iyo tobanka noofembar in isbitaalka soomaali suudanes uu fulin doono daweyntii iyo qaliimada xanuunadaas aan kor kusoo sheegnay sidoo kalena sagaal iyo labaatanka bisha oktoobar waxaa imaan doona dhakhaatiir ka socda dalka masar waxayna sameyn doonaan daweynta iyo qaliimada ciyaartooyda iyo dadka qaba dhaawacyada kala duwan ee jilbaha sinaha seedaha iyo garbaha haddaba haddii aad u baahan tahay xalka arrintaas wac lambarka gaaban ee laba afar toddoba amaba waxaa wici kartaa lambarka afuraha saddex labaatan iyo saddex soddon iyo saddex soddon iyo saddex
waayahay barnaamijka wareegga dalsan ayaad maqlaysaan qaybihiisii horena ku guda jirnaa markan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa bayaan ay soo saartay waxaa lagu sheegay in maraykanku uu xayiraad dhanka socdaalka uu ku soo rogay shakhsiyaad soomaaliyaha ay ku jiraan mas-uuliyiinta waa mas-uuliyiinta haatan talada dalka haysa iyo sidoo kale mas-uuliyiin hore dalka madax ugu soo noqday maraykanku waxa uu sheegay in waddada ugu wanaagsan ee lagu kaari ee lagu gaari karo nabad waarta oo soomaaliya ka dhalata ay tahay in ay waa in iyada oo si deg deg ah lagu soo gebagabeeyo doorashooyin lagu kalsoonaan karo oo wakhtigii lagu ballamay ay ku dhacdo oo ah sagaal waa shan iyo labaatanka bishan februaayo in lagu soo gebagabeeyo doorashada golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dowladda federaalka soomaaliya maraykanku wuxuu sheegay in marar badan ay walaac ka muujiyeen dibdhacyada iyo habraacyada hannaanka doorashada soomaaliya iyo saameynta ballaaran ee qaladaadkaas ay ku yeelan karaan dimuquraadiyadda iyo xasuulimada dalka haddaba rofeor yaxya shaacamir oo ka mid ah rofesorada soomaaliya ayaa waxa uu waa aqoon-yahanada soomaaliyeed waxa uu faahfaahin ama sharaxaad dheeraada uu ka bixinayaa xayiraadda uu maraykanku ku soo rogay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya sidoo kalena waxa uu faahfaahin kale oo ka bixinayaa ee, dhibaatada ay mas-uuliyiinta ee, ku tahay ee, waa mas-uuliyiinta dowladda ee lagu soo rogay khayraadda dhibaato noocee ah ayay u keeni kartaa arrintaas waa kan brofesorka oo walays dhinacyo badan taabadaysiiyey balsan
horta waxaan arki jirnay wiifta soomaalida oo lix saac kadib warqado soo baxa hadda maraykanka waxaa lix saac ay soo saareen si guud markaa u fiiriso dowlad xaq ma u leedahay dowlad kale inay tira waxaa kaa joojiya socdaalka guud ahaan laba wadda waa la dhihi karaa xiriirkooda waxmaad iima imaan kartid kuuma imaanayo wadamo waxaa jiro oo doorashooyin ku xadgudbo dimuqraadiya ku dheera ama ayba ka jirinba oo aan lagu soo rogin haddii aniga marka dan igu jirto kuma soo rogayo haddaan dantayda ka waayana waxaa la waa kugu soo rogay horta marka si guud loo fiiriyo awoodda ciidan iyo dhaqaale ee maraykanka keenayso ee ma aha wax sharciyad laba dhinac ay ku heshiiyeen ama caalamiya oo jiro ma aha ta kale haddii awooddiisas uu isticmaalo marka fiisuhu ma aha maraykan keliya laakiin inta xulafada la ahna kuma siinayaan fiisa waxaa maraykanku uu ku koobay marka asoo ciqaab uga wado waa jirtaa in doorashada lagu xadgudbay in la boobay in dimuqraadiya laga hortagay sida caalamka uga dhacday arrinkana waa dhacday waa u baahnayn in nalaka joojiyo khaladkaas ama haddaa iska sax weyna xataa in nalaka saxo waa wax iyadoo imaan karto oo qofka oo dhibaatada loo geysta meesha ugu dhowo oo tabar uu ka raadi karo dadkan colaqabataynta lagu soo rogay fiisa laga joojiyey ama dadka dembiga laga galay waa dad geeley camal ah ma u baahnaba fiisa maraykan umaba socoyo maraykan waxaa laga yaabaa mararka shirar caalamiya ay ka dhacayaan maraykanka oo kale asoo mas-uul dowladeed aan ku inuu madaxweyne ama ra-iisul wasaare laga dhigay ama wasiir arrimo dabadeed in la yidhaha maraykan mayabaa kartid iyo wadamo kale oo midooda yurub oo kale ee waxay maraykan qaatay inuu qaadanaya taas marka waxay dhime awoodiisii xafiiska oo ka tirsanaay inuuna ka qaybgeli karin shirarka caalamiga dhibi u keenin laakiin dad badan ay ku dhacayso oo waxaa jira qaarkood baasboor maba qabaan maamo goboleedyada qaar oo baasboor ajnabi ma qabo waxaa laga yaabaa dowladaha qaar inayna u hogaansamin sida turkiga oo kale turkigu iska aadaya turkiga meelka dheer ma tagaan marka wax weyn oo dhinacaas ma saameynayso waxaa la filaa marka inay ku xigta steeb labaad oo ah hantidiisa in la furuusgalayo qofka taasaa marka waxay keenaya bangiyada iyagoo danahooda fiirsanaya bangiyo badan inay xayiraan iyaga iyo qoysaskooda ama dadka shirkadaha ay leeyihiin xataa waa ka xirmeen waana ka fikireen in waxaasoo kale ay imaan karaan marka iskuma qoraan badanaa madaxda hantidooda ilmay ku qoraan ama nin wakiil uga ah shirkad laakiin waxay saameynaya xataa haddii shirkadaas lagu ogaado inuu saami ku leeyahay dadka saamiyada kale ku lahaayoo dhanba waa ka xirmeen sida dubayn ugu dhacday rag soomaaliya oo la saaray xanibaad shirkado horey ay u dhacday in dadkii kaleo shirkadahaas ka tirsanay waxay keenaya marka in shirkadihii dadka kula jiray iyaga magaca ugula jiray haddii xubnihi kale ay ogaadaan le hebel hantidaan ma lahayn hebel u haayaa beri waa nagu dhici kartaa sidaas oo kale in dib marka loola wada dhaqdo laakiin guud ahaan hadda inta xalay wiirtada ku qoreen haddaan tilaabo labaad la qaadi doonin wax weyn ma sameynayso dadka qaar dadka qaar waa saameyna oo ama ilmahooda xagga jiraan ama ku xiraayo wadamada yurub ama galbeedka oo kaligood inta usoo shaqo tegay ciddina gadaal ay jirto in haddii lacag la sii jiro laga gooyo waxbarasha lacag la-aan hadii helaye dhibaatadaas waa u keeni kartaa laakiin dadka qaar ma saameyn karto oo dad oo saraakiil ciidan oo kala jirto oon baasboor balahayn dhow mataan kenya turku iska tegi jiray siyaasiyiin waxaa jirta oo xiriirkooda xaggaba ay la gaarsiisneen inay caalamka dhan xiriir la sameeyaan marka hore networkooduba oo ku ekaay meelo yaryar marka hadda wax weyn istaabka labaad la sugo waaye doorashadan in lagu xadgudbo waa muuqataa qorshaha ka dambeeya xataa oo dadka soo bixi doona inay ka hortagayaan waa dhici kartaa qorshahaas marka kama qarsano caalamka waxa oo soomaaliduba ay u jeedo qofkii soo u qortay inay ugu hirgasho dadkana shacabkuna iyagu horta mucaaradka waxay naqdeen principal nin wata fog oo mabda aasan wataa ku dagaalamayo ma hayno nin walba unka ka buursa adigu kursiga ku fadhiiso adiga saasa naqato waxaa laga yaaba hal iyo laba inay xoogaa fikir yar oo ka ballaaran oo soomaalinimo iyo dadkan sidee loo badbaadiyaa inay ka fikirayaan ee dhinaca kale wadanka abaaraan ka jira iyo colaado waxaa laga yaabaa inay akhristeen madaxdan oo buuggii makaville uu qoray ee the prince oo abaarahan oo dhanba inaan la danaynba si dadku ay ugu mashquulaan hungurigiisaa maqan dadka waa soo wada qaxeen beledkaa la yimid baadi rafaadaa jiro inta kalena qabiilada dhexdooda si ula kaca in colaad joogtaa looga abuuro dadki marka haddii abaar dhinac ka haysato colaadda dhinac ka haysato barnaamijkaaga adigoo kuu fulaa marka uma naxaysa haddii raashin laguu keena xataa inaadan gaarsiiyo qaab fiicale bulutikada oo ku anfaca adiga marka bulutikada oo makaveli moral iyo damiir iyo waxaasoo dhan kuma jiraan seen aniga ku gaaraa waay marka marka in hadda abaaru dhacdo waqtigii doorashada waa principal ay ka faa'iidaysan karaan waa danaynayaan in dadka labalaba madaxa la isugu geliyana waa damgaxa ee mabaadii kale dadka haddaadan mashquulna adiga ku mashquulinaya marka intii aniga mashquulina ayaa la isku mashquulinaa principal saasana waa jiraa emotional dadka inay iska naqdeen shacabka waxay naqdeen sidii filimada ma ku aragtay masaymaaradan kenya iyo duurjoog iska dudaysa libaaxa cunaa waraaba cunaa dawaca cunaa webi hadday aadaan yaxaasaa cunaa dudkaasay isaga jirtaa shacabka wuxuu iska naqday marka dhinac dawacaa ka cunayso dhinac wadamadii dibaddaa ku cunaaya dhinac waxaa cunaaya ajaanib kale wadamadii diriska dhaxdiisa tuugo abaar shacabka ogiisa iska naqday iska dudaysa marka waxa wax bedeli karana waa shacabka shacabku inay dareema nolosha hadda meeqay mare saliinta qaar waxay ahayd eighteen sideed iyo toban doolar ayaa hor litar kan weynka caadi soddon iyo sagaaluu maraya shalay boqolkiiba boqoloo ka sare maray marka adduunyadana sentiyaa laga qaydaa dadkan marka iyagoo sagxadda dhulka ani adiga waana saameynaa nolol maalmeedkeena taasaan ku mashquulayna maa siyaasad maa xoog helnaa marka haddii lagu yidha maanta wax wax lagu dallacaa male oo sideed iyo toban aad duqda u dhiibto ay suuqa aada idoo dambiishoo faaruq wadata kugu timaadto war sontay intaasii mare adna aadan hayn siyaasad xoog uma heshin culayska dadka waa lagu adkaynaa marka ciidamada waa loo isticmaalaya ciidamada laftooda iyaga ah dhibanaha koowaad ma oga gurigiisi dhibanuu ku yahay mushaarkiisu ilma hadduu leeyahay iyo hadduu dhali doono waxbuu taraa hadduu xanuunsado qofka ugu horeo dayacan asiga waay dadku markii agmanaa askarigii maxabada iyo loo qabi jiray si fiican loo fiiri maayo marka isagaa laftiisa khatar ku ah marka haddii shacabkiisi nacaan gurigana islaanta kasoo nacdo loona adeegsanaya maslaxadiisa mustaqbalka in dadka laga colaysiiyo midna ku sheegaya saraakiisha hadda hor socoto oo ciidamada oo daacadda ah iyo siyaasiyiin badan oo daacadda makabiila waa qabyaa dadka aad daacadda ku ah marmaraa dhulka la geeya si kuwa kaloo daacadda kuwa xataa ay u baqaan saraakiil badan oo dhallinyara oo firfircoon dembi markay galaan ay ku fogaadaan dhulkaa la geynaa kuwa iyaga ka haray say cabsi u qabaan marka garansiya ma aha inaad dowladda daacad u tahay inay dabaanad kuma aha inay kugu dhowrayso waana wax iska caabo hadda ma aha waa mabaadi adduunyada jirtay laakiin soomaaliya aan lagu abalaygarayn eritrea waa ku dhaqantay wadamo badanaa ku dhaqmeen saas hadda eritrea markaa siinkaar gadanayso dukumenti cadeynteen waa lagaa qoraa qaybta dibadda waa kaa xiran tahay messages ma qori kartid waxyaaba culays waana lagu soo socotaa aniga lafteena hadda marnuu idaacadiin highly controlada naga doonaan teleefonadeena khadadka dibadda waa laga jaro marka sidai mabaadida ay ku qoran tahay oo adduunka meelo badan laga dhaqan jebiyey laakiin anagka ay nagu cusub tahay intoo soomaali iska jeelay tahay xuduudaha ka gudbayso hadda kuwaas xuduudaha ka gudbaayeenba in dowladu jirto inayna jiran iyo kalama jecleen marka dhibaatooyinkaas noocaas waa iska badan yihiin ilaah waxaan ka rajeynaa in culayskan uu iska qaado laakiin ilaa adabku isbadeshiin layda bedeli maayahayd haddaan shacabku oo asoo mucaarad iyo muxaafid iyo waxba fiirin oona maslaxadiisa fiirin shacabka o dhan qabiila lagu kala qaybiyo hadda haddaan hindhiso waxaa la leeyahay qabyaalada ka wada war maxaa dhac reer war ma hindhisi jirin hindhisada adaa bilowda war hindhisa waa samboori maya maya maya lagaama yeeli dhallinyaradii marka xataa marmar aada u doodaysa xuquuqdooda ama aada wax u sheegaysa waxay kula aadayaan waxa asiga la geliyey oo ah in maslaxadiisa qof kastoo u sheega uu yidhaha waraa qabiilaa ka wadaa bis halku dhegay naqata brofesorka maasaasuu hadlaya qabyaalada uga dan leeyahay marka waxaas waxa weyn lagama dhigto laakiin waaqaca jiray kamid tahay asigaa waxaa loo isticmaalo haya maslaxadiisa inuu ka hor yimaado mana ogo meelo badan waa ka dhacda adduunkana
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad waa afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa haddi dadkiibaa kala booday shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal Dalsan Radio.
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qaba tixgelin iyo turniisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaal darro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
waxaa kaga dhegeystayaal gudaha idaacadda dalsan ee muqdisho aad maqlaysaan barnaamijka wareega ayaan bartaan kaga jirnaa magaalada muqdisho caasimada dalka ayaa waxaa maanta oo arbacaha ka furmay shir sanadeedka xerlaalayaasha soomaaliyeed kaas oo ay ku qaybgalayaan mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada shirka xerlaalayaasha soomaaliyeed oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa waxaa looga hadlay dhaqangelinta saleynta sharciga horumarinta howlaha xafiiska iyo kadoodista anshaxa iyo xeerusaadka nidaamka anshaxa sidoo kale shirka ayaa waxaa khudbado ka jeediyey mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxaana shirka sidoo kale intuu socday lagu soo bandhigay doodo iyo cilmi baarisyo kala duwan oo ku aadan xafiiska xerlaalayaasha qaranka soomaaliyeed iyadoona khudbado dhinacyo badan taabanayana ay ka jeediyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf axmed xeraalyaha guud ee qaranka doctor suleymaan maxamed maxamuud wasiirka wasaaradda cadaaladda xilgaarsiinta xasan xuseen xaaji taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jabnaal cabdi xasan maxamed xijaar iyo mas-uuliyiin kale ayaa madasha shirka ka hadlay
sharaf milgo iyo karaamo ayay tahay inaan maanta halkan si rasmi ah inoogu furo shir sanadeedkii afraad ee xeelaalyaasha soomaaliyeed oo runtii aan ku bogaadinayo xeralyaha guud ee qaranka inuu joogteeyey qabashada shirkaasi si loogaga doodo danta cadaaladda dalka soomaaliya shirkani runtii waa shir muhiimaddiisa qiimihiisa iyo qaayihiisa u leh guud ahaan bahda garsoorka gaar ahaan xeeraalinta iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed dhammaantood waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo gacan ka geysatay qabanqaabada hirgelinta iyo taageerada farsamo iyo dhaqaale intaba waxaan rabaa inaan u mahadnaqo xafiiska xeraalyaha guud marka laga tago hay-adaha iyaguna gacanta ka geystay ay ugu horayso i n l iyo eu cab gacanta ay ka geysteen iyagana waan ku bogaadinaynaa runtii intaanaan u gudbin hadalkayga waxaan rabaa inaan si gaara u bogaadiyo i n l oo runtii ama waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka oo gacan weyn ka geysata marka laga hadlayo cadaaladda ciqaabka marka laga hadlayo si gaarana nooga taageeray dhismaha maxadka tababarka garsoorka oo aanu ku dhiirigelinayno inay maxadkaasi dhismihiisa oo dhammaystiran ay gacan runtii ka geystaan cadaaladdu marka laga hadlayo xeeraalintu runtii waxay ku leedahay kaalinta ugu weyn marka laga hadlayo cadaaladda ciqaabka marka waxay kaalinta ugu weyn ku leedahay dhowrista sare u qaadidda isku xukunka sharciga waxay kaalin mugla ku leedahay kor u qaadidda iyo ilaalinta xuquuqda aadamaha waa xafiiska marka laga tago booliiska ay ka soo bilaabanto markay baadhistu markay booliiska ka timaado waa halka ay timaado ee lagu laga rabo in lagu hufo lagu haadiyo baadhitaanka lagu dhammaystiro isla markaana booliiska lagu hago in sida ugu wanaagsan loo baadho loogana gaadho dembiyada ciqaabkaa ee la rabo inay yimaadaan maxkamadaha haddii aan la helin hay-ad dambi baadhiseed oo hufan oo nadiif ah oo dhexdhexaad ah oo xirfad iyo aqoon leh alla kacabsina leh isla markaana aan la helin xafiis xeeraaliyeed ama xeeriilaylayaal karti leh hufan daacad ah xirfad leh alla kacabsiga aqoon leh suurtagal ma aha inuu garsooraha maxkamadda fadhiyaa uu soo saaro xukun cadaalada waxay u badan tahay haddii intaasi la waayo in dembiilihii baxsado dembilaawihiina xabsi uu galo amaba la dilo marka xafiiska aynu halkan maanta u joognay xeraalintu muhiimadda intaas leeg buu qaranka u leeyahay waad garan kartaa qof dembilaawo ah oo dembi lagu xukumay ama qof dembiilaah oo baxsaday dhibka uu leeyahay marka xafiiskan runtii sahalo maaha waxaa kaloo xafiiskani kaalin weyn oo ku leeyahay soo celinta kalsoonida bulshada ee lagu celcelinayo haddii aanu runtii xafiiskaasi ay yeelan characteristigiskaas ama astaamaha aynu ka hadlayno suurtagal maaha in kalsoonida laga sheekaynaya halkan lagaga warramaya in lasoo in la soo celiyo waxaa sidoo kale haddii kalsoonidaas la helo xafiiskaas hufnaantaas laga helo iyaduna imanaysa in guud ahaan cadaaladii dalku inay hagaagto taasoo iyaduna aasaas u ah wax kasta oo nolosha saameeya sida halkan laga sheegay marka laga hadlayo amniga ama laga hadlayo yaraynta faqriga ama laga hadlayo kobcinta dhaqaalaha intuba waxa ay xidhiidh toosa la leeyihiin cadaaladda iyo nooca garsoor iyo nooca xeerar iyo shuruuceed uu dalkaasi leeyahay haddii aan la helin cadaalad haddii aan la helin garsoor hufan haddii aan la helin xeerar iyo garsoor la saadaalin karo waxa ka soo baxaya markuu maxkamadda tago waxay ila tahay inaanay suurtagal ahayn inta kale in la xaqiijiyo soomaalida dhaqankeedana waxaa ka mid ahaa cadaaladda ayaa ka horaysa amniga iyo nabadgelyada oo abwaan soomaaliyeed baa wuxuu yidhi dad cadaalad waayaa sidai cawsha kala yaa macnaheedu waxaa weeye haddii cadaalad la helo oo ay ummada cadaalad haysato waa adag tahay in uu dagaal dhaco waa adag tahay inay dadku sharciga gacmahooda ku qaataan ta soomaaliya burburisana dhammaanteen aan aaminsanahay haddaan la isindhatirayn in laysla yaqiinsan yahay oo laysla wada ogol yahay in waxayna baabiyey ay tahay cadaaladdarro markii aynu samaysannay waxaynu maxkamada ku sheegnay laakiin ku shaqeeya rabitaanka qofka siyaasigaa lagu ciqaabo qofka aanu rabin qofka madaxdii lagu beri yeelo qofka dembiilaha ee qofka madaxdii uu jecel yahay waata aakhirkii keentay in tabashadii intay tirada ka badato qof walba uu markaa isku dayo si uu isku badbaadiyo inuu qoriga qaato oo isku isilaa xuquuqdii uu lahaa iyo naftiisa inuu qoriga ku difaaco aakhirkii dabeedna waxayna geysay halka aynu ilaa iyo maanta ka soo noqon kari la'nahay godka aynu ku jirno waxaynu ugu riday waxa weeye waa cadaalad darro waa in la mooday in amnigu cadaaladda ka sarreeyo waa in loo qaatay in qoriga iyo xabaddu ay xeerka ka sarrayso waa in loo qaatay in askarigu uu dadka ku muquunin kara inay nabadgelyada ilaaliyaan taas marka waxaynu u baahanay inaynu taa beddelkeeda qaadanno inuu dhinaca kala u wareegno oo aynu qaadanno in qoriga uu ka horreeyo xeerku in askariga uu ka horreeyo sharcigu taas markaynu helo ayaynu runtii xaqiijin karaynaa inaynu noqonno ummadda aynu rabno inaynu noqonno inaynu noqonno dad la tartamaayo adduunyada xafiiska xeeraalintana waxaan usoo jeedinayaa xeerka cidda laga ilaalinaya inaanay noqon oo keliyaata dadka masaakiinta qofka miskiinka isagu dembiga laakiin laga bilaabo qofka isagu madaxda ah ee xilka haya ama dhaqaalaha haya ama mansabka dhaqan haya ama dirayska xidhan in halkaa laga soo bilaabo markaas bay imanaysaa ummaddu in ay kalsoonida aynu raadinayno ay ku qabi karto dowladnimada kalsooniduna runtii kuma imanaysa garsoor keligii loo soo ceel waxaa loo baahan yahay hay-adaha kale ee sharci dejinta iyo fulintu inay xilkaasi isa saaraan inay dareemaan garsoorku inuu u baahan yihiin horta isaga la dhiso dhismihiisuna uu ku xidhan yahay fulinta iyo iyo baarlamaanka
garsoorka isbeddel weyna ku dhacay dibu habayntii lagu sameeyey dibu habayntaas oo garsoorka meel kasta taabatay maxkamadaha darajooyinkood dibu habayntaas oo dhashay aada u jeedaan dadka hadda garsoorka madaxa ka ah guddoomiyaha maxkamada sare iyo xeer ilaaliyaha iyo guddoomiyaasha maxkamadaha kala duwan reformkaas marka wax badan buu faa'iideeyey shirkaana marihii reformkaas way marka waxaan leeyahay waa guul oo la gaaro waay xeer ilaalyahana waa wuu taabtay waxaa dowladdu ku mashquulsaneed arrimo waaweyn oo garsoorka lagu horumarinayo arrimahaas oo siyaasadda taabanayo arrinta ugu muhiimsan oo horeyna looga hadlay maadaama dalkeenu uu ahaa markii hore dal nidaam midaysan garsoor lagu maamulayay in la helo nidaam garsoor xanaan garsoor oo la jaan qaadi karo nidaamka dowlad goboleedada aan u dhisanahay dowladdu wax badan bay ka soo shaqaysay dowlad goboleedada ay kala tashatay golaha wasiirana oo ay ka hadleen nidaamkaas wuxuu u baahan yahay go-aan siyaasadeed in laga gaaro wax yara ka dhamman insha allahu waxaan rajaynayaa inay dhammaan doonto diyaarintiisa baarlamaanka kow iyo tobanaad haddana meel fiican yay noo joogta waxaa ku soo xiiga oo xeer ilaalyahana taabtay oo garsoorka aasaas u ah golaha adeega garsoorka oo waajibaadkooda ay yihiin inay magacaabaan soo jeedin garsooryaasha loo magacaabi lahaa anshaxmarintooda iyo dallacsiintooda arrintaasna wax weyna laga qabtay waa waa la diyaariyey inkastoo la dhammaystirin meel fiican bay marahaysa arrintooda waana sidii heer ilaalyaha u sheega way taas oo la helin garsoorka way adag tahay inuu fadhiisto marka meel fiican ay maraysa arrintaas waxaa taas ku xiran aada ogsoon tihiinna garsoorka deganaashada siyaasada iyo amniga sidii hadda loo sheegay waa garsoor dhinacana arrimaha bulshada daaweynayo dhinacana arrimaha siyaasadda daaweynayo isqaqabsisiga siyaasadeed waxaa daaweyn lahaa maxkamadda distoriga maxkamadaas distorigana waxay ku xiran tahay golaha adeega garsoorka in la dhiso waxaan rajaynayaa insha allahu taasna inay hirgasho sababtoo maxkamad dastoori la-aan waxaa adkaanaya ee degnaashada dalka maadaama siyaasiyiinta isqaqabsigooda dhammaanaynin waxaan rajaynayaa haddii laga maarmayana waa in maxkamada sare ee lagu wareejiyaa awooddeeda maadaama garsoorka ee marna ogolaanayna firaaq inuu jiro waxaad moodaa dalkeena hadda firaaq ee cadaaladeed inuu ka jiro kaasoo cid daaweysa ee la la-yahay waxaa kale noo qorshaysan oo haddii garsooryaashii xeer ilaalinta markhaati ka yihiin shuruucdeena dalka aada taqaaneen ee shuruucda waaweyn oo xeerka nidaamka garsoorka uu ku jiro shuruuc qaabta iyo habraaceeda iyo shuruucda madaniga waaweyn waxaa waye shuruucdaas waa shuruuc horey loo qoray ay u baahan yihiin in ayagana dib u eegis lagu sameeyo arrintaas ayadana arrin taagan weyd oo loo baahan yahay siyaasad ahaan in looga shaqeeyo iyo qodobadii la bedeli lahaa garsoorkiina inay soo jeediyaan wixii ku adkaaday oo hadda ku shaqaynayaan haddii isbeddel u baahan yihiin in wax laga qabto waxaa kale muhiim ah maadaama garsoorkii ay ku soo biirayaan dad badan garsooryaal xeer ilaaliyaal iyo qareeno macadka tababarka garsoorka oo asigana hadda meel fiican ma lahayo oo bilowday oo meel fiican ma lahayo asigana in loo helo macahad oo dhisan oo qiibihiisa leh macallimiintiisa leh miisaaniyadiisa leh oo garsoorayaasha iyo xeer ilaaliyaashana lagu tababari karo in la helo ayadan kolley guddoomiyaha maxkamada sare aada buu arrintan ugu mashquulsan yahay waxaan rajaynaynaa arrintaas yacni miisaaniyadii ugu weyneed in loo helo maadaama tayeenta garsoorka guud ahaan aada iyo aada looga baahan yahay intii meelo kale tababar dad aan ugu dirsin lahayn waa in garsoorkeena anaga tababarna arrinta xeer ilaalinta iyo garsoorka guud ahaan dib u habeyntii marka laga soo tago waxaa wanaagsanaanhaya hufnaantii wada shaqayntii iyo wada tashigiiba waa waa waa socdaa marka in arrintaas aada iyo aada ahmid loo saara waxyaabaha hadda loo baahan yahay cadaaladda waa inay dadka ku kalsoonaadaan si maaragtay loo aamino garsoorkeena inuu yahay garsoorka dadka kala saari karo cadaaladna u fari waayo marka waajibkaas waxaa saaran xeer ilaaliyaha iyo guddoomiyaha maxkamada saro ugu sarreeya xeerkii ugu koreeyey hadda bahda garsoorka kormeer in la sameeyo keesiskii iyo diiwaangelintooda iyo sidii loo hirgelin lahaa shaqadaasna kuley waa shaqo socoto shacabka maadaama ay la soo xiriirayaan hoogaho koley ma fahamayaan garsoorkiis u shaqaynayo garsugiyaasha oo kale waxaa la rabaa in qofka markii lasoo xiro sida sharciga sheegayo markiiba la mariyo muddo xoleedkaas markuu dhammaadana maaragtay haddii oo la xalaaleynayo mase loo baahan yahay in baaritaan in loo sheego dadka qaara waxay aaminsan yihiin qofkii inuu iska xiran yahay taasna marka arrin aada iyo aada muhim waawa
salaan ka bacdi waxaan rabaa inaan idiin u hambaliyeeyo bahda xeer ilaalinta oo aanu qayb ka nahay waxaa la yidhaahaa maamaada soomaalida waxaa la yidhaha halli baa harkaysaa ma gudlato baridii xeer ilaaliyaasha meesheedii ay joogta boliisku waxa weeye muxuu ahaa ma gudlanayo soo maahayn saasuu noqonayaa waxaanu ka mid nahay qeyb ka mid ah xeer ilaalinta korjoogidda iyo tababarka iyo kawarqabka iyo kiisla dhisidda waxaanu wadaagnaa xeer ilaalinta guud ee muxuu ahaa qaranka iyo tan dowlad goboleedyadaba waxaa muuqata ifafaalo fiican oo wada shaqaynta ka dhexaysa hay-adaha runtii marka dib loo eego dhowr sano oo hadda lasoo dhaafay ka hor marka la eego ee, xeer ilaaliyayaasha ee cusub ee dhallinyarada ah ee wax soo bartay iyo garsoorayaasha muxuu ahaa ee ku soo biiray ee, maxkamadaha ee, dalka soomaaliya ee waagii dhaweed la qaatay ee ilaa afartameeye ahaa iyo saraakiisha wax soo baratay ee ee- ee la jaanqaadi karta casriga cusub wada shaqayntoodu waxay ka muuqataa ee dalka siduu hadda u shaqaynayo waana wax lagu faani karo inay maanta halka wada fadhiyaan ee wada shaqeeyaan ee waxisbaraan ee muxuu ahaa xeer ilaaliyayaasha qaranka maxkamadaha ee s- ee muxuu ahaa garsoorayaasha maxkamadaha iyo saraakiisha sharciga taqaana ee booliiska ka mid ah Ee, tusaale ahaan hadda waxaa noo dhammaaday taliyayaasha saldhigyada oo dhan oo magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay akademiya generaal kaahiye waxaa macalimiin ka ahaa xeer ilaaliyaasha oo ugu horeeyo xeer ilaaliyaha guud iyo muxuu ahaa maxkamadaha gudoomiyaha maxkamada maxkamada rifcaanka iyo gudoomiyaasha degmooyinka oo dhanna waxay ka ahaayeen macalimiin ay ka ahayn iyo saraakiil booliiska ah oo iyaduna eh, sharciga taqaano Eh, marka muxuu ahaa aqoonta iyo wada shaqayntu waxay dowr weyn ku leedahay horumarinta cadaaladda markaasaad ka garanaysaa qof wax yaqaana ayaa cadaaladda samayn kara marka waxaa hagaya damiirkiisaa hagaya muxuu ahaa waxaan rabaa inaan halka uga mahadceliyo dhammaan dadkii suurageliyey inay eh, xa- eh, xeraalintu shirakan ay isugu timaado
qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka wareegga wararka aan kala soo gaarnay markan faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo gabaldhici galabta ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari qaraxaas oo ahaa mina nooca dhulka lagu haaso ah ayaa waxaa la geliyey goob maqaaxi ah oo ku taalla magaalada boosaaso gaar ahaan xaafadda macruuf ee magaaladaas waxaana la sheegay in qaraxaas uu geystay khasar oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey saddex ruux ayaa ka geeriyooday qaraxaas oo wejigtiisa inta badan laga maqlay xaafadaha magaalada boosaaso qeybo ka mid ah sidoo kalena waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen toddoba qof kale oo ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay waxaana la dhigay xarumo caafimaad oo ku yaala magaalada boosaaso si xaaladooda caafimaad loogu daaweeyo ciidamo ka tirsan kuwa booliska maamulka puntland ayaa durbadiiba goobta gaaray iyagoona halkaas ka sameeyey baaritaano ku aadan qaabka uu u dhacay qaraxa miinada ah sidoo kalena wararka ugu dambeeya caawil helay waxay sheegeen in ay weli wadaan howlgallaha lagu xaqiijinayo amniga sidoo kalena ay ku baadigoobeen dadkii ka dambeeyey qaraxaas khasaaraha radiyey ee maanta ka dhacay magaalada boosaaso waxaana mas-uuliyadda qaraxaas sheegtay dagaalamayaasha al-shabaab iyagoona sheegay in ay bartilmaameysadeen afka ka tirsan ciidanka puntland iyadoona sidoo kale ay soo baxayaan warar kale oo sheegaya in qaraxaas ay waxyeelo ay ka soo gaartay ciidamada maamulka puntland ee la beegsaday dhegeystayaal guud ahaan caawa intaay aan jeclana ku saamiro barnaamijka wareegga wararka dalsan cabdihaab ayaa farsameeyay tan iyo kulan dambe nabadgelyo